xilli dowladda federaalk ay wajahaysa caqabad danka dhaqaalaha ah isla markaana uu yahay dakhliga ugu weyn ee soo galaya waxa ay siiyaan shisheeyaha ayaa wuxuu sheegay wasiirka beeraha dowladda federaalk in mar walba ay u gacmo horsadaan shisheeyaha taa beddelkeedna ay shisheeyaha waddanka ka gurtaan khayraadka wallah ku manaystay dalkani soomaaliya maxamed cabdi khayr maareeyo waa wasiirka beeraha dowladda federaalk ayaa sheegay in shisheeyaha uu ku daalay inuu dhaqaalo ku bixiyo dowladda federaalka islamarkaana uu taakuleeya hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda caalamkan uu iminka isbeddel xoogan ka socdo sidaas daraaddeedna ay haboon tahay in qof walba uu isku tashado wuxuu sidoo kale carabka ku adkeeyey wasiirkan in dakhliga dowladda federaalka uu yahay tugsiga iyo waxweydiiska dowladaha kale isagoona tilmaamay in iminka ay waajibta inaan lagu tiirsanaanin gargaarka ka imaanaya dalka bannaankiisa
innaka oo ilaahay khayraad aada u badan oo dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka ina ku bannaystay ayaynu mar walba waxaan ku jirnaa tuugs in laynoo tuugsado waad og tihiin waxyaalaha yaree dhaqaalaha aynu haysanno ee ama dadkeenna dhiyaas barahee bannaanka ku maqan inoo soo xawilaan ama dalka gudihiisa laga soo saaro waxaa lagu qarash gareeyaa oo aan ku soo gadannaa raashin lagu beeray meel kale aan ku gadannaa oo lacagteenna adag ku gadannaa sidaasay tahayna adduunku dhowr iyo soddonkaa sano wuxuu inala garab taagnaa caawimo ayuu inala garab taagnaa adduunku wuu isbeddelayaa waxaan idiin sheegayaa tugsiga iyo cunto raadinta waxay ku noolaadaan raadinta ummadda soomaaliyeed waa adduunku waa ka taagan yahay waa ka noogay xaaladda adduunkuna way isbeddelaysaa waxaa loo baahan yahay inaad isku tashataan waxaa loo baahan yahay inaad cunto sidaad u heli lahaydeen raadsataan qof waliba inaanu isku hallayn gargaar dibadda uga imaanaya oo aan la hubin ee uu ka dhowaado meeluu cuntadiisa ka soo saaran karo
hadalkan ayaa ku biiraya warar ay jeedinayeen mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka kuwaasoo dhammaantooda muujinaya walaac la xidhiidha taagdirada dowladda federaalka marbaad ay hoos u dhacdo taageeradii shisheeyaha